barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa koodii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo waa khamiis ko iyo labaatanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku lug yeeshay dhaca moobaylada iyo ka ganacsiga qamriga oo lagu xukumay magaalada boosaaso
waad aragtaan ciyaalkii waad arki doontaan dadka midiyaha la dhacayay iyo dadka ay la dhacayeen oo maxkamadda hortaagan oo ka qiranaya waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta inay carruurtooda ogaadaan meeshay jiraan inay la socdaan inayan raashin iskaga dhergin oo iska sii dan keliya horey baan u sheegnay maantana waan ku celinaya waxaa dhici doonta inaan deg deg u qaadno oo gobollada kala geyno iskuul buu dhiganayay ama meel buu joogay ma dhici doon farriin baan ugu diraynaa waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada booramo oo ka hadlaya saamaynta uu ku yeeshay isbeddelka lagu sameeyey jid mara magaalada
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kadib maalin adag oo markhaati fur xasaasi ah oo shalay aqalka koongareeska uu qabtay ayaa waxay mudanayaasha aqalkaasi maanta dhagaysan doonaan fiona hill oo ahayd khabiir dhinaca ruushka ah kana tirsanayd guddiga amniga qaranka hill ayaa u sheegtay baarayaasha in markaasi xilka qaadistii safiirkii hore ee ukrein ay sabab u ahayd olole u agaasimay qareenka gaarka ee madaxweynaha ruudi juliani sidoo kale waxaa la filayaa in ay markhaati furaan oo uu markhaati fur sameeyay david holmes oo ahaa shaqaale heerar kala duwan soo maray oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna ahaa qunsulkii dhanka siyaasadda ee safaaradda maraykanka ee kiev waxa uu dhegaysigiisii albaabada ay u xirnaayeen uu ku sheegay inuu maqlay wada sheekaysi telefoon oo uu madaxweyne trump ku weydiistay safiirka maraykanka ee midooda yurub gordon sunland kaasi oo ay isku wareysteen bal haddii uu madaxweynaha ukrain valadimir seleniski uu baaritaan ku sameynayo madaxweynihii hore ee maraykanka joe biden wiilkiisa trump ayaa inkiray eedaha ku aadan inuu hakiyey gargaarkii militari ee ukrain oo gaaraya afar boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah tan iyo inta ay kiyev ka ballan qaadayso in ay baarto biden oo ah ninka laga yaabo inuu hogaamiyo loolanka doorashada labada kun iyo labaatanka ee dhinaca dimuquraadiga somland ayaa shalay oo arbaco ahayd waxa uu sheegay inuu jiray rakaato uu u dhexaysay madaxweyne trump uu ku hayay dalka ukrain si ay u soo gudbiyaan xogaha uu ka doonayey
ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay isku dhacyadii ugu dambeeyey ee magaalada bakhdaad ku dhex mara ciidamada ammaanka ciraaq iyo dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dibadbaxayaasha la dilay kadib markii booliisku ay rideen gascado ay ku jiraan sunta dadka ka ilmaysiisa si ay uga celiyaan buundada sink dibadbaxayaasha ayaa la wareegay sink iyo laba buundo oo kale oo kale ah ahraar iyo jamhuuriya kuwaas oo dul mara webiga tigres islamarkaana aada aagga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo oo xarun u ah dowladda ciraaq dibadbaxyada oo bishii oktoobar bilowday una bilowday sababa la xiriira shaqola-aan iyo adeeg xumo dowladeed ayaa sii baahay waxaana ku soo biiray eedeymo la xiriira musuq maasuq iyo sinaan la-aanta dhaqaale oo loo jeedinayo dowladda dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in isbeddel buuxa lagu sameeyo dowladda ciraaq ciidamada ammaanka ayaa rasaas iyo bambooyinka sunta dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday banaanbaxyaal aan hubaysnayn iyagoo ilaa iyo haddana la dilay saddex boqol iyo labaatan qof islamarkaana la dhaawacay kumanaan kale isniintii lasoo dhaafay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa saraakiisha ciraaq uga digay in washington ay ka fekeri doonto inay cunaqbatayn saarto saraakiisha mas-uulka ka ah rabshadaha ama musuq maasuqa
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bare ayaa xukun ku riday dhalinyaro lagu soo eedeeyey inay magaalada boosaaso ka geysanayeen dhaca moobelada iyo qaar kale oo lagu soo eedeeyey inay ka ganacsanayeen qamriga warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf dhalinyaradan maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayay xer ilaalintu ku soo eedeysay dhaca moobil furashada iyo ka ganacsiga khamriga dhalinyaradan xilliga la xukumaya ayay xer ilaalin ayay sheegtay in dhalinyaradan laga soo qabtay mid ka mid a xaafadaha magaalada boosaaso kadib markii ay tilmaameen dadka ay moobilada ka furteen sidoo kale maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xukunno ku riday laba dhalinyaro ah oo mid ka mid ah xaafadaha magaalada boosaaso ku sameynayay khamri si looga ganacsado abuukar nuur jaamaca guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday dhalinyaradan lagu soo eedeeyey khamriga intaasoo dhan waxay caddaynayaan in faldambiyeedkaasi uu dhacay kuwa geystana ay yihiin maxamed baashi cabdulaahi iyo bashiir maxamed jaamac sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay maxamed baashi cabdulaahi oo maxkamadda horteeda ka qirtay isagoon caddaymo iyo waxaa loo raadin qiraal ahaan maxkamadda ku qirtay inuu faldambiyeedkaa galay lagana soo qabtay goobta maxkamaddu waxay ku xukuntay sanad iyo lix bilooda xariga iyo kun doollaroo ganaaxa bashiir maxamed jaamac maxkamadda horteeda waa ka inkiray caddaymo dheeraadoo la keenay waxaa caddaatay in faldambiyeedkaas uu galay taasoo ah xiriirka ka dhexeeya isaga iyo maxamed baashi sidaa darteed maxkamadda waxay ku xukuntay laba sano xariga iyo kun doollaroo ganaax waxaa kaloo maxkamaddu xukuntay in la gubo ama la burburiyo agabka warshadda
sidoo kale maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xukunno ku riday daa'uud faarax axmed iyo yacquub cabdi hayaan oo lagu soo eedeeyey in dhac xatooyo moobil furasho ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada boosaaso islamarkaana ay dhaawac u geysteen haweeney ee moobeylka ka furteen oo maxkamadda goobjoog ka ahayd sidoo kale maxkamaddu waxay go-aan ka gaadhay daa'uud faarax axmed iyo yacquub cabdi hayaan eedaysanayaashaas daa'uud wuxuu ku eedaysan yahay qodobka afar boqol siddeetan iyo siddeetan iyo afar buu ku eedaysan yahay oo ah inuu ka furtay moobil xaliimo cabdilaahi maxamuud maxkamadda horteedana qiraal buu ka ahaa halka yacquub cabdilaahi yacquub cabdi hayaan uu isagu inkiray caddaymo la helay iyo qiraalka gabadha eedaysan edhibanadda caddaynteedi buu ku buuxisay kitaabka inuu yahaa ninkii furtay isaga ayna ka heshay muuqaalkiisa kusoo heshay waxaa maxkamadda u caddaaday inay faldambiyeedkaas dhacay kuwa geystana ay yihiin daa'uud faarax axmed iyo yacquub cabdi hayaan sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay midkiiba sanad iyo lix bilooda xariga halka uu u dheer yahay yacquub cabdi hayaan dhaawacii dhibanada gaaray wixii laga qadiro waxaa ka furan qaadashana aan soddon
taliyaha qaybta booliiska gobolka bari oo la hadlay warbaahinta maxkamadda kadib ayaa waalidiinta dhalay dhalinyaradan ugu baaqay in ubadkooda ay la socdaan halka ay ku maqan yihiin xilliyada ay xaafadda ka maqan yihiin wuxuuna ku goodiyey in dhalinyaradan magaalada boosaaso laga qaadi doono oo xukunkooda ay ku soo qaadan doonaan qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee puntland waad aragtaanin ciyaalkii waad arki doontaan dadka midiyaha la dhacayey iyo dadka ay la dhacayeen oo maxkamadda hortaagan oo ka qiranaya waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta inay carruurtooda ogaadaan meeshay jiraan inay la socdaan inayan raashin iskaga dhergin oo iska sii dayn keliya horey baan u sheegnay maantana waan ku celinaya waxaa dhici doonta inaan deg deg u qaadno oo gobollada kala geyno iskuul buu dhiganayey ama meel buu joogay ma dhici doon farriin baan ugu diraynaa waalidiintu kuwa badan oo khayr badan oo nala shaqeeya oo gacmaha aanu isaysanno oo wax badan noo tilmaamaa jira laakiin waxaan leeyahay inta yar ha la qabsado annaga dayn mayno habeeniyo maalina waa soo qaban doonaa haddeertaa kuwa la qabtaa lai shegaya weli maxkamadda la keenin iyagana waa la soo caddayn doonaa sharciga khamro iyo ciyaal wax furta kulliba gacan baan kusoo dhigayna waryahay ku furanayeen baa arki doontaano meesha laga soo dayn doono iyagii oo qiranaya arki doontaa waa khamradaas warshadaha u muuqata iyo dadkii arrintaas iyagu lukuta ku lahaa oo karinayey oo gadayey oo ummadda ku dhibayey oo meel walba geynayey in iyagana gacanta lagu soo dhigay ma ahan markii ugu horraysay maxkamadda darajada koowaad ay xukunno ku rido dhalinyaro lagu soo eedeynayo dhaca moobil furashada iyo weliba ka ganacsiga khamriga iyagoo ka geysanaya gudaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta waxaanagu soo maqan heesta xarigga maran iyo codkii fannaanka mursal muuse
aa kor yahay reer beegti tale sii xidaarada jacaylka balxalkiisa weyn adaa xasarad jecel xaalkiina gabar yahay reer beegti tale sii xidaarada jacaylka balxalkiisa weyn ma aada xasarad jecel xaalkiina gabar yahay reer beegti talisyo xidaarada jacaylka balxalkiisa weyn
heestaa si aannu intaasi ku dhaafno markanaa boroma dowladda hoose ee boroma ayaa soo saartay dhowaan amar wax looga bedelayo jid maraa jid markaasi ay gaadiidku maraan oo magaalada dhexdeeda ku yaala amarkan ayaa inta badan waxa uu saameeyey bajaajka ka shaqeeya magaalada oo ay wadaan dhallinyarada haashim sheekh cumar good ayaa la hadlay qaar ka mida dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray dowladda hoose ee degmada boorama ayaa dhowaan soo saartay amar ku saabsan kala beddelka jidmarka gaadiidka ee magaalada gudaheega waxaanay ka dhigeen qaar ka mida waddooyinka gudaha magaalada gelid iyo bixis taasoo ay ugu dan lahaayeen inay ku kala yareeyaan cidhiidhiga gaadiidka isticmaala dariiqyada gudaha magaalada haddaba gaadiidka ugu badan ee cidhiidhiga waddooyinka magaalada saameyn badan ku leh waxaa ka mida gaadiidka yaryar ee ay raacaan dadweynuhu ee loo yaqaano bajaajka qaar ka mida wadayaasha gaadiidkaasi ayaan wax ka weydiiyey isbeddelka lagu sameeyey sida gaadiidku u isticmaalaan waddooyinka magaalada boorama waxaanay kaga jawaabeen sidan bismillahi raxmaan raxiim anoo magacaygu yahay radwaan maxamed aadan wallaahi en en en waxaan ku dhahday en isbeddelkan uu noo soo kordhiyey maayarku wallaahi waaba saxdiiba wax dhibaatona leeyahay ma jirto waxna wax iska dhimayna ma jirto waa sidii buuqii iyo jaamkiiba waa naga yaraadayba ee laakiin waaba aad aad iyo aad ba laga fiicantay sani wax hawlay nooga haysa male waaba saxdiiba wax allaaliyo wax dhibay leedahayna ma jirto sidanaaban u baahnin markii horeba in naloo kala nidaamiyo waa nidaam aad iyo aad u fiican wallaahi taas
dhinaca dhaqaalaha iyo suuqiinii wax hoos mau dhigay may waxba uma dhigin walaahi waa intaan awalba shaqayn jirnay umbaan iminkana shaqaynaa markaan intii aan markay sidii hore isdhexyaaceen u shaqayn jirnay umbaan iminkana u shaqaynaa wax isdhimay ma jirto waa uu iska fiican yahay waa wallaahi maasha allah weeyaan waa saasa insha allah lagu wadi waxaa idhaa fasax xasan cabdi waxaan waddadaasi faa'iido badan baan iminka ku haynaa maxaa yahayd markii hore waan buuq bay hayd oo waan istaagaynay istaagaa nagu badnaa laakiin iminka waa si fiicanoo si fiican ba iminka ugu shaqaynaa waxaad moodaysay wa- wakhtigii hore in ee, gaadiidka yare bajaajku ay iscidhiidhi jireen hadda say waddada u kala maraan
iminka si fiican bay u kala maraan waxayna fiican yihiin iminka Ee, markii hore dhinac walba marka loo soconayey qof walba waad qaadayseen oo laami kasta waad ka qaadayseen iminka labadii laami marka la kala duwo gaadiidkii qaarna saasay socdaan qaarna kor bay u socdaan taasi maanay wax u dhimayn muxuu ahaa dhinacii dakhligiinna iyo wixii idin soo gelayay meeyi waa caadi iminka rakaabku ay la qabsadeen oo qaybtii kalun bay soo istaagaan markaa iminku way iska fiican tahay shirkiina u yaraaday waxay ku yeelaystay isbeddelku awal waan heli jirnay lacag ma waayi jirnin kolkaan saa suuqa golla aroorsi yoomgeer shidaalka waan xidhi jirnay eeg waxay noqotaa adoo soo warwareega soo warwareego waa inaad weydid maanta lilu shidaalku kaa dhammaanayo intaad weydid shidaalkii haddana iyadii yoomkeeda haddana dib u raadis iyay noqonaysaa sidii hore bajaajadu dhaamtay aad iyo aad sidii hore uga- uga fiicneed waxaan u baahannay inaa sidii hore noolagu soo celiyo wakhtiyada hore waddadu waxay ahayd mid cidhiidhiya oo aanay baabuurta iyo bajaajku wada mari karin hadda waxaa leeyahay cidhiidhigii way ka baxeen taas meeyaanay ahayn fursad u soo kordhay dhinaca gaadiidkan yaryar ee bajaajka ee dadweynaha qaadaya may ma soo kordhin sidii hore bajaajadu dhaamtay sidii hore dhaamto aad iyo aadna lacagna way ka heli jiray eega iyagunbaa daalayo eega ina waxa eeg waxa laga baqayaaba ina bajaajada layska odeybiyo wax kale lagu bedeli doonayaan bajaajadu hamigoodu waa inay ka sii baxaan bay doonayaanba markay waxba ku aynan waxba faa'iido ku hayn shidaanlow ka dhammaanayo dee ee bulshadiina wax u qaban weyday inay wax u doonaan inay iskaga baxaan bay doonayaan bajaajada waa cabdicasiis cabdirashiid xaashi horta dee iminka iyo suuqa iminka iyo markii hore isku mid maa wallaahi farq weyn baa u dhexeeya awal wax waa la kala heli jiray laakiin de iminka bahalladiina shi- shidaalkii unbaa iminka naga khasaaraya waxba annagu ma helayno waddada markaad dhinacna hoos u martaan dhinacna aad sare u martaan miyaydaan dad rakaaba oo aad qaataan aydaan helin me wallaahi lama heli karo dirqaad dee dad rakaabkiiba iminka waxay qof kastaaba wuxuu ku leeyahay wad- wad- tanaan doonayaa dee rakaabkii markaas sidaa loo qaadayaana la garanayn haye maxaad yeeshaan markaa dee qofkiina la soo wareejiyey noqonaysaayo qof kasta anagu ku diidaya soo wareejitaankii oo iminka dadka wada lagoeyaan shidaalka iyo wax kastaana kaga baxay markaa dee khasaarahii khasaare weyn iminka uu noogu yimiday awal dakhli intee leeg ayaa ku soo geli jiray hadda se dakhli intee leeg oo lacag ayaad ka heshaa bajaajka wakhtigan imiga iyo wakhtigii hore markaad isbarbar dhigto walaahi wakhtigii hore adhaamiyo wakhtigii hore waxaan ka heli jirnay lacag badan ilaa saddex boqoloo kun iminkana lixdankii kun baa dirqiya markaa dee sidana laga bedelan odhanlahay ee dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka bajaajka loo yaqaano ee ka shaqeeya gudaha magaalada boorama oo aan ka waraysanayna isbeddelka lagu sameeyey wadamarista magaalada gudaheega xaashim sheekh cumar good v o e boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur jose marinho ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in xilka cusub ee tababarnimada ee naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur loo magacaabay waxa uu ballan qaaday in naadiga tottenham hotspur uu ka dhigi doono naadi adag islamar ahaantaasina uu geen doono heer wanaagsan oo hadda meesha ay joogto ka sii sarayso tababaraha reer burtuqiis ee konton lix sano jirka ayaa arbacadii loo magacaabay tababaraha kooxda tottenham kadib markii ay shaqada ka eriyeen naadigaasi tababarihii reer argentiin mauricio bocotino fiidkii talaadada morinoha ayaa qandaraas gaaraya sanadka ilaa iyo sanadka u saxiixay naadiga sbariska isagoo sanadkii mushaarahaanna u qaadan doona siddeed milyan oo bawn ee lacagta waddanka ingiriiska waa shaqadiisii ugu horraysay ee tababarnimo tan iyo markii naadiga kubadda cagta manchester united ay shaqada ka erisay bishii disembar sanadkii naadiga kubadda cagta yubentus ayaa doondoonaysa ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka waddanka faransiiska iyo naadiga b s g kalian imbabe imbabe ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu sharta badan ee horyaalka dalka faransiiska iyo qaaradda yurub guud ahaanba waxaana kooxaha doonaya sidoo kale ka mid ah naadiga real madrid oo si weyn tababaraha naadigaasi real madrid uu indhaha ugu haya ciyaaryahankaasi da'da yar kalian imbabe yubentus ayaa la sheegaya in hadda ay ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahankaasi waddanka faransiiska u dhashay tababarihii shaqada laga eriyey ee naadiga kubadda cagta ee tottenham hosbar mauricio bojotino ayaa waxa uu warbaahinta dalka ingiriiska isla dhex marayaan kooxaha suuragalka ay tahay inuu aado xilli ciyaareedkan inta uu socdo ama kan soo socdaba waxaa lala xiriirinayaa kooxaha arsenal bayan munich iyo real madrid midkood inuu qaban doono waase haddii kooxahaasi ay tababarahaasi waddanka argentina u dhashay ay soo doorbidaan islamar ahaantaasina uu heshiis la gaaro bojotino ayaa kooxo dhowra hore loola xiriirin jiray ka hor inta aanu bilaabanin xilli ciyaareedkan hase yeeshee waxa uu sheegay inuu ku qanacsanaa naadiga tottenham oo shaqada ka herisay talaadadii aynu ka soo gudbinay naadiga liverpool ayaa qorsheynaysa in ay ballaariso gegada ay ku ciyaarto kubadda cagta ee anfield waxaana qorshahaasi uu yahay mid hadda wadatashigiisa uu bilowday waxa ay rajaynayaan inay ka dhigaan mid qaadi karaya ilaa iyo lixdan kun oo taageerayaala gegada anfield ayaa waxa uu qaadi karayaa daawadayaal konton iyo afar kun iyo toddobaatan iyo afar gaaraya waxaana la rajaynayaa in lagu daro tiro kale oo ilaa iyo lixdan kun la gaarsiiyo waxa ay liverpool doonaysaa in dadka deegaanka sidoo kale ay gegadaasi u noqoto mid ay ku qabsan karaan kulammada iyo isu soo baxyada gaarkaahii ay doonayaan inay qabsadaan xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee cumar shooli heestii la dabaala caashaq
kumar kale ma cashagin adaldama kuma nuraan doqaagu wuxuu rabo kolondemba ku galo weligiiday kuma nuraan kumar kale ma cashagin
hadalka makumaan muraan duqaagu wuxuu rabo kulandeynba ku galo weligiiday kumaan muraan dadkuwow dagaala dabadeed heshiiya inaad raacdo dulkale ma wax loo dulqaad naftaydii diidayow xamadaad degayse adaa segay dawgii iga durugu walaalay haatan dayradaadan ku dadaalayayo imaad diirinayside ogow dumarku ka badan waan kaa daldoorsaday dushayga haganin la dabaalo la dabaalo cashaga waan kaa daldoorsaday dushayga haganin la dabaalo la dabaalo cashaga
codkaasi baxsan ee fanaanka cumar shooli iyo heystii la dabaalo caashiqa ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo idaacadaheenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dembi kamaan gelin duleed kagaman tegin hablaha da'dadana dandaansi daayo dibnahayga uma furin dembi kamaan gelin duleed kagaman tegin hablaha da'dadana dandaansi daayo dibnahayga uma furin adigay garaada daqaradu igaareen inaad iga durugtaa ma wax loo dulqaata daruuriidda ay siiyo dabeel caafimaad baan deeqooy ku moode waxaa tahay wafii daran haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad tiirinayside ogow dumarku ka badan waan kaa daldoorsaday dushahayga haganin la dabaalo la dabaalo cashada waan kaa daldoorsaday dushahayga haganin la dabaalo la dabaalo